booliiska isgoysyadoo dhan bay fadhiyaan baaritaanay ku jiraan xaaladdaasna waxay la xidhiirtaa arrimaha nabadgelyaday la xidhiirtaa nabadgelyada magaalada yaa la rabaa in kor loo soo qaado kooxihii xunka ahaa oo nabaddiidka ahaa yaa la rabaa in laga baaro wax wal oo ku soo dhuuntay magaalada gudaheeda dadweynahana waa la baaraya gaadiidkuna waa la baaraya waana hawl nabadgeliye wax oo qof wax loogu dhimaayo maa kolley waa socotaa hawsha dad wax la qabtayna waa jiraan oo nimankaa lagu dareensan yahay oo looga shakisan yahay marka mana caddo weli waa soo kala bixi doontaa baaris dheer dabadeed waa la soo saari doonaa wixii run ana waa la hari doonaa wixii aan maaragtay shaki baxana waa laiska soo sii dayn doonaa wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geesey oo asna howlgallada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay si wada jira u fulinayaan ciidamada booliiska nabad sugidda iyo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayna sii wadi doonaan howlgalka inta ay ka xaqiijinayaan ammaanka magaalada baydhabo ciidanka booliiska ee mayba ku howlgalo haayo gudaha magaalada baydhabo ee ciidamada may leedahay qiibasha shal duwan haana xoogga dalka soomaaliyeed daraawiishta koonfur galbeed ciidamada nabad sugidda oo koonfur galbeed may ku howlgalo haayana daafo magaaladun iyo meelolahkugalaw iyo meelolunku bahaw taasoo ujeeddadii ete in shacabkun ka nooldan nabad nimanka cadowga dhibaatadiioo hammaleegaayagna laku badbaadiyey iyo olla kaalmaysta oo ilaahay ciidanka ammaanka iyo wada shaqaynta shacabka ee baaristaas iyo guud ahaan magaalada waddooyinka hagalaw iyo haanku bahaw iyo guud ahaan baarisida lakawada gaadiidka iyo qiibo kale oo taarget eh ama mayl eraay tilmaamo oo laku howlgala doonona dareeraayag ilaa iyo lukudeera ujeeddada lakuleeyaheed